waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dhibccom dhibicu xariijin soomaali xasana dhacdada laba dhinac baa mudan tahay in laga fiiriyo mid damajka iyo dhibka ay soo gaarsiin karta jaaliyadda aqoonta maxay ahayday diinteeda iyo ummadda dhexgalkeeda iyo dhalinyarada waxqabsigeeda in dhalinyarada soomaalida ahu markii horeba dowladda ugu jiray dadka la fiiriya gaarka loo eegaya ugu jirtay haddana inay kamid noqonayaan si gaara loosii fiirin karo taas dhibkaas way leedahay dhinac kale markii laga fiiriyo arrintani arrin diin ku shaqale ma aynan ahayn wuu ku dhashay wiilku islaam islaamna muslimna wuu ahaa laakiin dhalinyarada dhaqankeeda hadda uu yar fogaaday oo waxyaalaha qaarkood ay sameynayaan diinta ayna shaqo ku lahayn ayuu ahaa waxaan uu sameynaya marka wax diin u sameeye iyo wax diin ku shaqaale reer galbeedkunba u shaqeyna ma aha labadaas waa labada dhinac waxay ila tahay su-aasha kale oon ol kole umalayn inaad ama soo wada ama madaxaaga ku jirtahay inay tahay waxyaalahan socsocda iyo dhalinyaradan marka dhibku soo gaadhay iyaga laftooda iyo waxqabadkii iyo jaaliyadii iyo meesha aynu joogno taasina waxay ila tahay arrin aada u xanuun badan inay tahay aanan kana hurudno haddaynu soomaalida nahay aada baynu u jiifnaa waxaad moodaa sidaynu u soo galnay ee aynu ugu mashquulnay sidaynu u heli lahayn luqmada ceeshka markii aynu ka gudubnayna aynu ugu mashquulnay inaanu wax ururino oon lacag dirno oon meel heblo guri ka taagno oon meel heblo guri ka dhisno aan ugu mashquulnay inaynaan ugu mashquulin carruurta sidii loo badbaadin lahaa marka waxay ila tahay waxay inoo tahay arrintani waa mar labaad oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ina toosinayo oo ina leeyahay warheerdheh sidan is anfici maysa bal isu taga haddii aad soomaali tihiino caruurtiinii xaggeed ku og tihiin saasaan u arkaa anigu xasano waa gartay sheekh cabdinuure waxaad tiri kole arrintani arrin diin shaqo kuma leh ma aha laakiin sida warbaahintu qorayso caalamka waxa ka socda ingiriiska waxa ka dhacaya yarkan hadda kayskan u dambeeyey waxa la leeyahay labadii kun iyo sagaalkii rag wuxuu ku jira dacwooyin argixisa lagu soo ogay inkastoo lagu waayey waxaa haddana joornaalada xataa ku qoran masaajidka preston in xagjirnimo lagaga dhigay halkaas marka arrimahaas bulsho weyntii australia ay aaminsan tahay oo warbaahintii ay qorayso sidee culummo ahaan iyo soomaali ahaan iyo muslimiin ahaan uga uga baxsan karnaa
horta masaajidka briston iyo waxani waxay la xidhiidhaa sheekadii labada kun iyo sagaalkii saa sheegtayna waa lagu waayey waagaasaan anigu wiilka noloshiisa dhex galay labadii kun iyo sagaalkii ayaan anoo dadka xabsiyada jablanka ka ah oo dhinaca diinta u qaabilsan muslimiinta qolyahan oo la shaqeynayaan kula kulmay aqoontanadana halkaasay ku bilaabatay xabsiga gudihiisana dhowr jeer baan ku arkay masaajidka bristonna waa masaajid dadku ay jecel yihiin inay necbaadaan waxyaalo badan baa qudhiisa soo marayo waa meel herdan loolan siyaasadeed oo xoog lihi uu ka jiro dad fara badan oo ka baxay oo ka cararina way jiraan arrimahan reer galbeedka iyo miidiyadooda iyo siyaasiyiintooda iyo commentarigoodu isagu waxaad moodaa way adag tahay hadda sidii loo helo wax la taaban karo oo bedela fikraddaas gaar ahaan soomaalida waxaad moodaa inay adag tahay waxaan aniga ila tahay waxa keliyeeta ee la taaban karo oo soomaalidu iyo ummadda muslimiintiba ay samayn karaan iyagu intay isku noqdaan in ay fiiriyaan war waxaan la inagu sheegay hadda shir baanu ku qabanay saddex sano ka hor buu ahaa baan u malayn west hilersburg annagoo soomaali ah su-aashan aanan isweydiinayna soomaalidao dhan baynan ahayd reer hilersburgun maanan ahayn meel walbaana looga yimid dandinon baana looga yimid northkaana looga yimid westigaana looga yimid war arrintan la inagu haystay dowladdu inagu sheegi ma jirtaa mise ma jirto aynu ka wada hadalna shirkii dambe aan isugu soo noqonna ma uusan qabsoomin waxay ila tahay xaqiiqadu waxa weeye way jiraan dad iyaga oo diintii kula sheeganaya ma ahe kaa sheeganaya adigana kaa saaraya falal noocana ku kacayaayo way jiraan carruurtana wuxuu sheegayaa intee in la eg bay dhan yihiin waxay la tahay inay aad u yar yihiin soomaalida ma ku jiraan maya ma odhan karo laakiin ma aanan arag weli inta igu hor yimid ruux soomaaliya imuunan odhanin arrintanaa ila quman laakiin fartaa la inagu soo fiiqaa marka waxay ila tahay war waxaan bal intii la isu taga culimo iyo caamo dadkanina dhalinyaradana anaga culimo noocaasi annaga culimo nooma yaqaanaan waxay noo yaqaanaan tuug diintii bedelaysa haddii annaga waxna weydiin lahaayeen tani ma dhacdeen mid kalena way jirtaa xasano soomaalidu waa dad diinta waa dad dadka kala jecel inay marti u noqdaan dhaqankeenay ka mid tahay haddii maanta adigaasi aad shaqo haysood khidmad samaynayso qofka soomaaliga wuxuu ku iman keliyata markuu raba inuu sharciga jebiyo markuu sharciga ku taagan yahay qofka aan cadaan ku tagaya diinteenuna waa carabi oo dadka turkida iyo bakistaniyiinta iyo hindid waxay nagaga fiican yihiin diintooda waxay ku bartaan afafkooda innaga af soomaaliya kuma barana diinta carabi baan ku baranaa carabigina carabta baa inagu horeysa dhalinyaradeenna marka soomaalida ihi carabtay u yihiin arday waxaa dhici karta oon aniga cabdinuurihi ogahay haddii ninka sheekha ah ee carabka ah uu wiilka soomaaligii uu u tago qaarkood sheekhyada qaarkood ma wada aha talada uu siinayo iyo talada uu siinayo wiilka carabka ahee u tegey ee reerkooda ah waa laba tale oo aada u kala duwan marka waxay ila tahay inaynu u baahannahay inaan caruurteenna ogaano meesha ay ku jiraan oo bal wadaadadii iyo caamadii iyo waalidkii isgacan qabsadaan cudurku wuu jiraa ma inagu jiraa way dhici kartaa inuu inagu jiro sababta gabdho kuweenaa wadanka ka baxay wiilal kuweenaa ka baxay wadanka way dhici kartaa cudurku inagu jiro miidiyada wax badan kama qaban karna laakiin caruurteenaan wax ka badbaadin karnaa haddaan isu tagno waxayna ila tahay in culayska la saaro caruurteena seenu badbaadinaa waa gartay laakiin culimo ahaan dabcan dhibku jaaliyadoo dhan buu ka jiraa waalidiintii madaxdii jaaliyadda laakiin culimo ahaan dad badan baa aaminsan inaad xoogaa doorkiini seegteen dadka qaar waxay leeyihiin culimmadii waxay mashquul ku noqdeen xanjada markaad gadanaysa iska fiiri waa xaaraan namber hebel baa ku dhigan laakiin waxaad moodaa waxyaalihii waaweynaa oo xagjirnimada dhallinyaradoo kale ay ka mid tahay bulshadii sidii laysugu keeni lahaa waxyaalahaasoo dhan aad moodid in xoogaa culimmadu ay ka gaabisay eedaha noocaasoo kale culimo ahaan maxaad leedihiin
xasan oo khayr allah ku siiyo waxaan horta waana lagu mashquuliyaa riyada kaale ka sheekee waana lagu mashquuliyaa jin baa igu jira kaale iga bix waana lagu mashquuliyaa rootiga number baa ku qoran ka muxuu yahay waana waxaasoo dhan ummaddaa nagu mashquulisa oo habeen iyo maalin taleefonkan kala go-aynin taasi waa mid tan kale waxa weeye nimankani gool bay naga dhaliyeen markii ugu horreysayba oo goolkay naga dhaliyeen horta dhibaatadu waxay soo bilaabatay dadku isaga oo boqolkii sane u dambeysay diinta dhinacan khaliijka laga hogaaminayey oo dadka qaar waxoogaa carabdhaq ha ugu jiro qaar carabdhaqyuusan ugu jirin isdhowr ha ugu jiro qaar cabsiba ha ku jirto oo wadaadkii hadla lagala baxay dhahay shaanshaan iyo lagala dhacayo meel ilaahay xaalkeeda ogyahay afkiisa ruuxii fura magac lagu dhejinayo timbare lagu dhejinayay isagoo horta saasi jirto oo wadaadadu ay si isu yar buusayaan bay arrintani nagu dhacday oo wadaadada laftooda meel sheeki garowndiga ay ku taagan yihiin midda kale waxaa kala bixi waaya siyaasadii iyo diintii lafteeda arrinta dadka midayntiisa iyo wadaadku haddii uu hadlo u yidhahdo war dadka laysu leynada waxaa la sameeya lacag buu soo qaatay baa la odhan marka waxaan waxaanu dhex galnay waxa la yidhaahdo between rock and surf and hard surface yacni labada dhinac midna nooma roona oo waajib anigu cabdinuur ahaan hadda waxaan ka tegey i c v da afar sano ka hor baan ka tegey waanan u sheegay sheekhyada soomaalida waxaan uga tegeyna waxay ahayd weliba lacag fiicano mushaar fiicana anigoo qaataan ka tegey waxaan uga tegay bal ummadan soomaalida dhalinyaradan soomaalidan in jaaliyadda meel loo jeediyo oo jaaliyad isku meel u jeeda aan noqono habeen iyo maalinna taasaan ku mashquulsanahay laakiin dhibaatada taallaa waxay tahay ummad kala daadsanoo faragmantalaanahay annaguna waxa wixii dadku nagu mashquulinayeen ay ka calacalayeen furiinkii islaaniya oday ishaysta waxyaalihii yaryarka ahaa ee jaaliyadda haystay tii baanu ka badin la'nahay oo dhibka nagii uu noqday waanse dareensannahay dhibku inuu jiro habeen iyo maalina waan ka wada hadalnaa haddii aanu dowlad waxaa kaloo dhibkan haysta waxaa kamid haddaanu dowladdii u dhaqaaqno dowladdii waxaa lala qabta la yidhaahdo iyadii waa waa lagugu dacaydan waxa loo leehay wadaadkii wuu wuu gaaloobay war meel loo ciirsadaa ma jirta xasanow dhaliishu laakiin waxaasoo dhan cudurdaar noqon maayo waxaan u baahannahay in dib loogu noqdo ama ha yeelaan ama ha diidaana dadka intii la dhex galo oo kalsooni la abuuro oo ummadda dhallinyarada lala hadlo oo waalidka lala hadlo in dhalinyaradan hadduu waxan inagu jirana laga hortago hadduu inagu jirana la daweeyo hadduuna inagu jirana laga hortago waa garta tan u dambaysa sheekh cabdinuur adaa aada u mahadsan marka laga reebo culimanimada tan waalidnimada waxaad moodaa laftigeeda dhalinyarada yaryaraa ee meelahan ku koray ama ku dhashay iyo waalidiintood inaysan isba haysan hadda ka hor dhalinyaro halkan waraysi aan kaga qaaday waxay ii sheegeen inay arkeen dhalinyaro badan oo maxkamad la geeyo dembiye lagu haysto waalidkood xataa aan rabin inay u sheegaan hadda yarkan arintan haddaan ka hadlayno joornaalka maanta waxaa ku dhignayd dhowr goora maxkamad lasoo taagay xaakinkii inuu ku yidhi aawey jaaliyaddii aawey dadkaagii aawey waalidiintii marka inagoo gaar ahaan isaga aana ka hadlayn guud ahaan ma moodaa soomaalidii waalidiintii iyo dhalinyaradii inay kala go-eenba mase laga yaabaa in waalidku markuu ilmuhu khalad hal mar sameeyo maxkamad iyo dembiye iyo gale inuu gacanta ka mirto yidhaahdo waa cunugaas waa iga tegay shaqo dambe kuma lihi arintu waa dhowr nooc horta waa dhib jira wiilkan gaarumaynan ahayn dhalinyarada soomaalida aad bay ugu fara badan yihiin in ay tagaan maxkamadda iyagoo keligooda xataa qaarkood xabsiyaday ku jiraan lamana oga waxaa keena laba arrimood baa keenta midda koobaadi waxa weeye dhowr arrimood laba ma ah mid waxa weeye caruurtu waxay ku nool yihiin laba nololood markay guriga joogaan nolol gaaraho carur waalidka u dhigeen oo ilmo nadiif aho akhyaar aho wiil iyo gabadhba ayay ku nool yihiin markii ay banaanka joogaan ay usoo baxaana nolol kale ay ku nool yihiin bil iyo bilaal labada nololood waxay taasi keentaa marka cunugu inuusan waalidka u sheegin markii uu dhib soo gaadho oo uusan kalsooni ku qabin cabsi uu ka qabo inuu u sheego aabihii ama hooyadii inuu dembi galay taasi way keentaa ko tan kalena way jirtaa oo talaabada labaad ah waata waalidka tajaaliyadda waxaa ku xigta associationka ma ogolin cunugu hadduu criminaal noqdo ama uu dembi galo ama uu darooga isticmaalo ama uu khamro isticmaalo isagoo laga yaabo kaan inagu dhalna inuu isticmaalo waxaan odhanaynaa waan diidaynaayo waxaan ku odhanaynaa ha u tegino ha arkino ha taabanin ayaan ku odhanaynaa marka way taasina way keentaa marka dhibaatooyinkan waxyaalo fara badan baa keena ma aha hal wax oo keliyeeta waxaa laga yaabaa waagii hore inaynu aaminsanayn haddiiba cunugu keligi uu maxkamadda tago oo aynan cidina la soconin in loo yar naxariisanayo oo qaadigu uu u fududaynayo inaan aaminsanayn oo aynan systemkaba fahamsanayn inuu ruuxu markii loo loo joogo oo dowlad dad ay u yimaadaan oo ay dadka maxkamadda la joogaan inay wuxu taraysaba ma ogin haddaynu soomaalinahay wuxu kordhinayso macluumaadkan inaan raadinay in laynoo sheega xataa diyaar uma nihin intaasoo dhan way jirtaa midda laakiin ugu daran ee aad ka dhawaajisay waxaa weeye caruurta iyo waalidiinta isdhashay soomaalidu isma yaqaanaan lama wada hadlo waxba lagama sheekaysta ayaan dhexdii ahayd xaflad shir aanu ku qaban jaamacadda lataroob wuxuu ahaa one community and one culture two languages marka hal community laba hal kaljar iyo waxaa weeyaan iyo laba luqadood baa lagu kala hadlaa caruurtii gurigay mashquul iskaga tahay xidhiidku caruurta iyo waalidkuu kala furan yahay intooda faraha badan marka waxaan oo dhani hadda ka hadal buu mudan yahay talalo wax intee lag baa laga qaban karaa laakiin in laga hadlo oo aad wax looga qabto oo la isweydiiyayo waa arrin meesha ku jirta
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali